Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan oo kaashanayso xidhiidhka ciyaaraha fudud ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco ku qabatay tartan orodada ah oo isugu jira saddex kun oo mitir kun iyo shan boqol oo mitir iyo siddeed boqol oo mitir waxaana ka soo qayb galay furitaanka tartanka guddoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somalilan Hayaan Xuseen guddoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyey tartankan ay qabteen waxa aan qabanay orod orodkaasoo ah orod dhiirigelina oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo orodkaasoo ka koobnaa saddex orod saddex kun oo kilomitir kun iyo shan boqoloo mitir iyo siddeed boqol dhammaan waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida fiicanaad noosoonogu dhiirigeliseen iyo sida fiicana dhalinyarada ay u orday dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb galay tartanka orodka ayaa bogaadiyey tartankan iyagoona markaasi xusay ahmiyadda uu u leeyahay bulshada in la qabto tartamo markaasi noocan oo kalea
tartanka waxaan u maalgelinay in aanu dhallinyarada ku dhiirigelinno si aafooyinkaa jira aannu uga taageerno tartankani wuxuu ahaa tartan orod oo aannu dhallinyaradan u qabannoy waxaan jecelnahay inaan sannad walba mar qabanno oo ku dhiirigelina dhallinyarada si ay tahriibta iyo aafooyinka kale iyo ay uga badbaadaan saddexdee farriimood baa meesha ka dirayaahoo aan u dirayo mid ganacsatada midna dhallinyarada midna wasaaradda iyo xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan dhallinyarada waxaan leeyahay dee idinka waxa laydinka arko uunbaa dee saaad u dadaashaan saaad iskugu duubnaataan uunbaa wax laydinkugu qabanaya marka laydinka arko idinkoo isku duuban idinkoo aan qabyaalad jirin idinkoo aan darooga iyo ballood iyo waxba isticmaalayn markaasaa dee tartan laydii qaban karaa oo dadku idin soo hiigsanayaan way dhaceen orodadii hadiyo goor muhiim maaha in wax la qabto laakiin in wax ka soo baxaan baa muhiima cillad jirtaa waxa weeyaan hadiyo goor inamada dee cid dhiirigelisay oo wakhtiyo badanoo la siiyaa ma jiraan sidaa awgeed waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay iska daayaan waxyaabo badan qabyaaladda tahriibka waxyaabahan kale lagu habsaamo xitaa moobilka lagu raago